magaalada jowhar waxaa ka socota diyaargarowgii u dambeeyey ee doorashada xubnaha hirshabelle uga mid noqon doona aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya murashaxiin isugu jira senataro hore iyo weliba kuwo cusub ayaa gaaray magaalada jowhar si ay doorashada uga qayb galaan wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa ku sugan magaalada jowhar oo warbixintan inoo soo diray magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxaa saacadihii lasoo dhaafay si isdabajoog ah usoo gaaraya musharaxiin u baratamaya aqalka sare ee baarlamanka federaalka oo deegaan doorashadoodu tahay hirshabelle marka laga reebo maamulka hirshabelle maamulada kala qeyb ama guud ahaan xubnihii ku matali lahaa aqalka sare waa ay soo doorteen musharaxiinta soo gaartay magaalada jowhar ayaa waxay isugu jiraan xildhibaano hore siyaasiyiin caan ah iyo kuwo ka socda bulshada rayidka kuraasta aqalka sare ee hirshabelle qaarkood waxaa la aaminsan yahay in loolan adag loo geli doono xildhibaan muuse suudi yalaxow waxa uu u ordayaa inuu xajisto kursiga aqalka sare ee uu ku fadhiyey afartii sano ee lasoo dhaafay haweenka hirshabelle waxa ay dagaal ugu jiraan inaana marna lagu xadgudbin qoondada dumarka oo meel loo saaro xubnihii aqalka sare ay ku lahaayeen iyo in ka badan sida ay sheegayso maryan maxamed kuulow guddoomiyihii hore ee ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe oo markan ah xildhibaan aqalka sare u sharaxan waxaan rajaynaynaa qoondada dumarka sideed senatar waaye labo waa haween shanna waa rag lixna waa rag marka waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo in saddexna loo siiyo maadaama hadda aan laba leenahay haddii aan weynana labadaynii hore labadaynii hore aan nagala taabanin oo qoondo dumar oo xiran oo dumar lee ay noqoto aan rajaynaynaa dumarka waa in la ilaaliyaa waa hooyo waa abaayo waxaan kuu sheegaa waa eedo waa ahay waxaan rajaynaynaa dumarka in qoondadooda la ilaaliyo haddii lixda sinataroo kale oo ragga hal looga soo qaadi kara looga soo qaado haddii la waayana labadoo loo badbaadiyo marka ma waxaad cabsi ka qabtaan in kuraasta dumarka ay ku fadhiyaan ay rag kula tartamaan mise waxaaba shaki ka qabtaan in xubnaha lasoo magacaabayo aadan soo gelin ha shakiyaan qabnaa waayo waxaan arkaynaa kuraas haween ay leeyihiin oo rag hanqaltaagayo marka anaga waxaa nagu jiro annaga haweenaan nahay waa is aaminsannahay waan tartami karnaa laakiin kursi gabar u xiran in wiil ou soo maxaan kuu sheega hawaysto waa qalad cabsiyaan ragga ka qab hanoola xiro gabdhaha qoondadooda oo ayaga ay leeyihiin oo u gaar ah sidii sanadkii hore loo kala qaatay siyaasiga cabdulaahi sheekh xasan waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta jowhar u timid inay helaan xubin aqal sare oo baarlamanka federaalka ah waxaan u imiday sida dee dabcan dad badan oo murashaxiinuhu amay u yimideen amay u imaan doonaan aqallada kala gedisan ee baarlamaanka doorashada aqalka sare ee la filayo maalmaha soo socda inay dhacdo haddii ilaha yidhaahdo inaan ka qayb qaato oo aan u tartamo kuraastaas kursi ka mida oo asagoo ah kursi aan beelu lahayn stateku leeyahy isagu talagala ayaana ugu soo wareegay kursigaas si aan atleast kursi soomaaliyu leedahay aan u doondo oon uga gudbo kursi jufo kaliya u xidhay waxaan abiil u jeedsanayaa saaxiibada iyo xildhibaanada hirshabeelle guud ahaan dhammaantood inay codkooda ay siiyaan waxaan iskala kaashan doonaa si dhow horumarka hirshabeelle haddii ilaahay yidhahdo noo doortaan kursigaas kuraastaas waxaan ka shaqayn doonaa isu keenidda dowladnimada soomaaliya iyo siay hore uga socon lahayd gaar ahaan xaquuqda hirshabelle inaan uga doodno goobaha loo dhan yahay ogolayaasha dowladdu ay joogi doonaan haddii ilaaha yidhaahdo madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi guudlaawe oo horaantii toddobaadkan soo gaaray magaalada jowhar ayaa waxa uu sheegay in hirshabelle toddobaadka soo socda ay soo dooran doonto xubnihii ku matali lahaa dowladda federaalka magaalada jowhar waxaa ka socda shirar gaargaar ah oo musharaxiinta ay la leeyihiin xildhibaanada hirshabelle si ay cod uga helaan laakiin dadka magaaladan ayaa waxay aaminsan yihiin in jowhar ay dhaqdhaqaaq yeelato marka xilli doorasho la gaaro iyadoo magaalada ay xilligan biyo ku hareereysan yihiin xuseen xasan dhaqane v o a magaalada jowhar